Webiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Buulo Buurte ayaa ku fatahay xaafadaha degmada Buulo Buurte ee gobolka Hiiraan sida Indhaceel, Bag Abeeso, Xaaji Buubay iyo wadajir halkaasoo ay ka barakaceen bulshadii ku nooleed. Mid ka mid ah dadka ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa ka warramaya saameynta uu kala kulmay.
ilaahayaa mahad iskale biyahan ilaahayaa keenay ilaahii keenana ummadda waa ka waabi karyaa gurgaan degganaay waa kaas waa ka soo qaxay kaan ku soo qaxayna waa iiga daba yimideen musqulihii waa iga dumeen derbigii waa dumay wax noolu iima jiraan haddii haddaan biyuhu noqdaanna meelan ku soo noqdho ma haayo waa tacsiirtaasaa la qabatay haddii alla ka raalli noqdo ilaahay tawfiiqda halla waafajiyo xaafaddu indhaceel xaafaddu waa indhaceel xaafaddu waa indhaceel gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda degmada buulo buurte jaliil ciise foodey ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in wax loo qabto bulshada ka barakacday degmada buulo buurte ee gobolka hiiraan
waxay soo galaan biyihii waa u jeedaan waa keligii macalicali waa xaafadda indhaceel afar xaafadood oo magaalada ka mid a ayay soo galeen oo arkaysaan ceelashii magaalada qaarkood waa dumiyeen oo afarta xaafadood ka mid ahayd sida indhaceel bogabeeso wadajir iyo xaajibuube afartaas xaafadood ay soo galeen bundadii oo bariijkii oo go'aanna waa ku dhufteenoo waxa waaye waad arkaysaan waa dul marayay sawirrada ayaad ka arki doontaan sidaa darteed waxaan leenahay marka dowladda federaalka ee uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamsa iyo xukuumaddiisaba madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane dabageed wasaaradaha ku shaqada leh ee masiibooyinka in si degdega looga qabto ummaddan waxna loogu qabto xilliga ay waxqabadka u baahan yihiin ummadda lala qaybsado annagu waxaan wakiil idii ka nahay degmada inaan misaajkii degmada ka jiro aan maaragtay ii sheeg aan idila wadaagno al aarmiga ayaan annagu xaq u leenahay wakiilna idii ka nahay waxaan idila wadaagahaynaa in ay biyihii afarta xaafadood ay ku dhufteen ku soo dhuftay caasimadda beledweyne ee gobolka hiiraan annagana ayna soo gaareenay tahay sadar muqdiso halka dhan sidaa darteed waxaan mar labaad ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga hadday yihiin kuwa internationaalka iyo local injo ogaada in ummadda reer buulo burto wax loo qabto oo xilli aan waxqabad aanan u baahnayn aanan la soo aadin xilliga waxqabadka u baahan yihiin la soo aado